kulankana waa kii labaad oo ay yeeshaan madax ka kala socota dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee federaalka ayaa saakay ku bilowday guddiyo ka kala socday qaybaha uu shirka dhex marayo kuwaasoo looga fadhiyo inay ka soo saaraan arrimo ay isku waafaqaan dhammaantoodna ka turjumaya danta guud madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo goobta ka hadlay ayaa ugu horreyn sheegay in muhiimad gaara uu leeyahay in madaxda soomaalida ay yeeshaan kulan aan cid ka baxsan gadaal ka riixaynin xaqiiqahaan waa arrin taariikhiya wey haddii mar hore aynu bilaabi lahayn oo quraceeda intaan isugu tagno geed hoostii lagu tashan lahaa waa fadhigii labaad baan filaya hadda sida la isugu yimaado hadday mar hore aan bilaabi lahayn arrinteena mar hore aynu dhammaysan lahayn shay kastoo la isku qabtana soomaalidu markii horeba geed bay ku wadaagi jirta waxaan is leeyahay ilaahay ina fahansiiyey intaynu isu nimaadno inaan inagu danteena ka tashannahay waa shay taariikhiya wey meel bayna gaari doontaa waxaa hadda inala gudboon waxa weeyaan in cadowga innaga gudaheena ah iyo kuwa banaanka laga soo waariyey iyo manhajka muxarifka oo hadda sii ballaaranaya in wadanka laga qabto iyaga markii laga qabtana maamulladoo la dhammaystiro iyo soomaali oo sideedii kusoo noqoto taariikhdeedii dib isoo xusay waxaan is leeyahay waa shay hadda ay fafaaleheeda uu muuqanayo aadba waxaan is leeyahay yaa laga daari lahay arrintan iyada hala qaato tallaabadaas siday ku socon lahay
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday arrimaha dhisitaanka maamul goboleedyada iyo sidoo kale amniga marka waan rajaynaynaa in la helo sida puntland horumarka u gaartay inay maamulada kalena ay horumar u gaaraan kuwa dhisanna inay horumar gaaraan kuwa aan dhisnayn in la dhiso ayaga oo dadka soomaaliyeed ayagoo iswala ogolo wax loo dhiso kolley waxbaana dhisa haddii la yidhaahdo wax waajin doonaa waa waalahadi doonaa annaga waxaan leenahay wixii jirana ha laga heshiiyo wixii yaroo dhimanoo meelo laga tirsanaa inta la fiiriyo iyadoo aanan la dhihin hebel sidoo u hanti karaa oo wax u tabi karaa in waxyaalahaas la hadliyana waan rajaynaynaa maamulada hadda la dhisaayana waxaan rajaynaynaa in inta soo dhismaan ayagana ay ka soo midaaman maamulada waxaan rajaynaynaa anaga shirkan inuu guulaysto kuna guulaysto ummadda soomaaliyeed sidii dhibaatada uga bixi lahayd dadka soomaaliyeed la isugu tashan lahaayeen madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ee martida loo yahay ayaa sheegay in kulankan uu yahay mid maanta muhiimad gaara u leh soomaaliya iyo dowladnimadeeda
runtii farxad weyn bay noo tahay ilaa maanta annagoo soomaali ah oo sida uu axmed wadooba sheegay annagoo soomaali keli ah dabtayada ka tashanayna isku tashanayna inaanu isu nimaadno siday ahaan jirta weeye soomaali way isu imaan jirtay qurc hoostiis bay durisan jirtay waa ku gargabi jirtay waa ku kala garqaadan jireen waana ku tashan jire waxbayna ku dhisan jireen midii weeye maanta midaan maanta halkaa isugu nimid micino weyn bayna noogu fadhida runtii qiimo weyn bay noogu fadhida axmed wuxuu yidhi puntland baan weydiinaynaa in un d b iyo ay shirka wax ku darsadeen un d b iyo cid kale toona hal shil nagu darsatay ma jirto annaguna horaan uga tashanay hadda ku dhegaya waxaa weeye puntland ha isku tashato haddana waxaan ku daraynaa soomaaliya ha isku tashato cid maqan ma jirto cid soomaaliya wax ka dhigaysa cid dowladnimo ugu maqani ma ay jirto waxa anagu aana samaysan waxa anagu isugu imaan waxa anagu aana ka tashan waxa anagu juhdi iyo didid iyo waqti aanan gelin oo inoo soo baxayaana ma jirto hadday soo baxayaan shan labaatankii sane lasoo dhaafay ayay soo bixi lahay aan usa isu sheegno aan is-aamino aan shak yani shakiga tirada badan iyo kala aaminaada soomaalda kala aamin baxday weeye waxa dhibtayna ku wacane aanu isu nimaadno aanu ogaano in aanu sinta isaga xidhannahay oo qolo meel u socon kartay qolo meel gaari kartaa aysan jirinin madaxweyne gaas ayaa sheegay in kulankan diiradda lagu saari doono dhinacyo badan isagoo si gaaran u xusay in ay lagama maarmaan tahay in dalka ay ka dhacdo labada kun iyo lix iyo tobanka doorasho
dabcan guddiyaha jira guddiyadaasina qodobo muhiima ayaa idin hor yaalla waktiguna waa idinku yaryahay waxaa la rabaa maanta in aad guddiyada kala duwan ee ka socda dowladaha kala duwani inaad isu timaadaan inaad wada hadashaan in aad isu dhibrisaan inaad isu tanaasushaan wax fiicanna aad ka soo saartaan maanta wadasha ayaan idinka rabaa marka qodobo muhiima runtii wadaxaajoodka maanta ayaa idin hor yaalla dabcan waxaa ka mid ah in dhismaha ciidan qaran ee soomaaliyeed waxaa ideedaha ka midsa laga sheegay dhismaha maamulada dhammaystirka dhismaha maamulada ee hadda dhiman in la dhammaystiro laguna saleeyo sharciyadda iyo dastuurka aanu qabno ayaan rajeynayaa waana meel walboo soomaali qof soomaaliya joogana inuu maamul helo waa waajib weeye sababto waxaa weeye maamulku waa unugga dowladnimada weeye in yacni wadankaas inta la xoreeyo la xasiliyo kabacdina meel walbaba maamul ay yeelato waa waajib dastuuri ah weeye oo na wada saaran qaybsiga deegaha caalamiga ah annaga tuun baana dilay waxaan leenahay wax walbaa maxamed bay aadeen haddaan madaxweynaha iswaraysanayna wuxuu yidhi waxaan haynaa ma jiraan annaga laftaga waxna soo gaari ma jiraan marka bal in la tuunkaas meesha ka baxo waxa soomaaliya ay haysato laysla ogaado
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inuu ka duwan yahay fadhigan kuwii hore ee dalka ama garowe hore uga dhacay
sida looga wada dhawaajiyey madasha magaalada garoowe wax badan ayaa lagu tashaday oo looga tashaday mustaqbalka iyo aagaha soomaaliya maantana taladii unbaa weli socoto oo meeshii aan rabnay weli maynaan gaarin laakiin qaabka tashigaani qaabkii tashiyadii hore ee puntland looga tashan jiray sidii looga gudbi lahaa xilligii kumeelgaarka ah uu ka duwan yahay waa run waa ka soo gudubnay xilligii kumeelgaarka ahaa laakiin haddana maanta howl kasta oo aan qabanaynaay waa howl xilligii kumeelgaarka ahay in la qabto la rabay oo ama laga gaari waayey ama qabyad noqotay madaxweynaha soomaaliya ayaa ku dheeraaday ahmiyadda kulankan oo ah wadatashi aan xambaarsanayn dana gaara madashaan waa madal loo sameeyey in soomaalidu iyo mas-uuliyiinteedu ay ku tashadaan ma aha madal loogu talagalay cid kale in lagu awooddeeda lagu baabi'iyo ama maqaamkeeda hoos loogu dhigo ama muxuu ahay macnaheeda lagu yareeya ma aha ma aha madashaadi madal cid gaara iyo dad gaara iyo madax gaarahi awooddooda inay kusii xoojiyaan ama muxuu ahay waxayaan ku talagaleen dalku dastuur iyo nidaam lagu heshiiyey ayuu leeyahay awooduhuna intii suurtagal ah meeshaas ayay ku tilmaaman yihiin marka waa waa waa tallaabo kalo oo lagu soo kordhinayo dhinaca loo qaadayo dowlad dhisidda soomaaliya iyo inaan dowlad dhisano dowlad dhisidda iyo dowladnimadu waxay ku jirtaa mar walba isla rabitaanka iyo isla qaadidda la isla wada qaado marka in la sameeyo madal hogaanka iyo mas-uuliyiinta dalku intay isugu yimaadaan uga tashadaan waxyaabaha soomaaliya oo dhan khuseeya waxyaabaha soomaaliya waxyaabaha soomaaliya oo dhan khuseeya in looga tashadaa halkan loogu talagalay puntland ayadaa iskuulteeda ka tashata maxaa kaloo jubbaland ayadaa ka tashata south west ayadaa ka tashata kuwa kale ee soo socdaayo qaarna waa kuwa u fadhiyo tashanayo kuwana kuwa ay tashanayaan amuurahaas maxalliga ah maamul goboleedyadaas iyo maxaa ku dhaha maamul dowladaha xubinta ka noqon doona dowladda federaalka ee kuwa dhashay iyo kuwa dhalan doona ayaa ka tashanayo oo muxuu ahaa ku tashanayo dowladda federaalkana la kaashanayo dowladduna ay ku garab istaagaysaa sidii ay dadka deegaanadaas degani loogu fidin lahaa adeegyaday u baahan yihiin dhinac walba oo ah arrimaha dastuurka oo in badan uu muran ka taagnaa ayuu madaxweyne xasan sheekh sheegay inuu yahay qabyo u baahan in la hagaajiyo dhinacyo kastana ay ka qayb qaadato dib u hagaajintiisa iyo wax ku biirintiisa
arrimaha dastuurka reer puntland dastuurk bay ka hadleen dastuurka haddii uu noo fiican yahay oo uu qurxan yahay oo aan ku wada qanacsannahay aan badelna iyo aan dib u eegnaba ma dhihi lahayn isaga un baan haysan lahayn dastuurka waxa naga qaylsiinayo oo aan bedelno aan dib u eegno guddi ha loo saaro oo golo kale ha loo sameeyo loo lee loo leeyahayba waa inay in waa meeshii aan rabnay sidaan jeclaan lahayn inaanu ahayn waayo marka kii shalay oo aan maxaanku idhahday kuma qanacsanina aan bedelno aan qurxino aan hore u wadno dib u eegis ku samayna aan lahayn reer puntland waxaa leeyaha ku dheganaanina midka cusub ra'yigiina ku dara keena kan cusuba haddana wada anfacayo wada yeelaynaa dad soomaaliyeedoo maxaanku idhahday deegaanada iyo ka wada tirsan aan u dhiibnay waana mada madashaan iyo madallo kaloo badanna waa leeyahay qaar kalena waa suubin doonaa wixii qurxan inoogu yaalana aan ku dhaafano sida inoogu yaallaan wixii wax ka dhiman yihiin ama maqan ama aan toosnayna kii aan qodobkii aan toosnayna aan toosino aan bedelin
mar uu ka hadlay maamul samaynta gobollada dalka ayuu madaxweynaha federaalka carabka ku dhuftay arrin muddooyinkii ugu dambeysay waxgaradka ku dhaqan puntland iyo maamulkaba ay walaac xooggan ka muujiyeen gaar ahaan arrinta gobolka mudug intii aan joogay puntland waxaa isoo gaarayay cons- eh, tabashooyin badan ama dareen badan oo dad badan reer puntland ay qabaan oo ay dareemayaan maamulada dhismaya khaasatan gobollada dhexe maamulada ka dhismaya in ay carqalad ku yihiin puntland ama puntland ay dhibayaan ama puntland ay problem ka dhex abuurayaan ama dadka reer puntland ay qaybinayaan waxaan rabaa inaan si cad u sheego arrintaasi arrin jirta ma ahan maamul dhisan oo jira in la carqaladeeyo wax dhacaya haba yaraatee ma aha ma ogolaanayn raallina kama in kumana talagelin maamulka puntland iyo dadka reer puntland waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dowladda federaalka ah raalli kama noqonayso wax carqaladaynaya maamulka puntland mana dhacaysa ilaah idankiisa sidoo kale maamulka jubbaland in la carqaladeeya ma rabo kan south west in la carqaladeeya ma rabo kuwa kalena inay dhismaana rabnaa laakiin cidna ku dhismi mayso cidda kale muxuu ahay carqaladaynteeda iyo hoos u dhigideeda inay ku dhismo maamullo wada simanoo isbarbar joogo oo dowladda federaalka xubno ka wada ah oo dowladda wada dhisayo oo maxaa ku yidhahda dadyooga ay matalan muxuu ahay wuxuu qurxan laakiin mid mid kale carqalad ku ah iyo mid mid kale wax ka jiidanay midna ma jiraan dhammaantood madaxdii hadashay waxay xoogga saareen in loo baahan yahay dhismaha ciidan qaran oo sumad qaran leh oo soomaali oo dhan ka dhexeeya sidoo kale waxay ku dheeraadeen arrimaha amniga guud ahaan waxaana madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in loo baahan yahay dhisitaanka qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka waxay dhammaantood dhaliileen gacanta hay-adaha caalamiga ama deeqaha soomaaliya ay beesha caalamka soo gaarsiiso nuux muuse birjeeb v o a gaalkacyo